barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha juun waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen horjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo oo isu abaabulay in xilliga ramadaanta taageero loo fidiyo dadka danyarta ah ramadaanka tijaabay noo tahay ramadaanka haddii wax laga qabto waxaan rabnaa wixii ka dambeeyana go'aanka bulshada askale haddii la dhaho sii wada waa sii wadaynaa haddaan u aragna inay baashaan ay intaas ay tahay oo dadku aysan barnaamijkan usoo diyaar ahaynna waxaan rabnaa inaan bal tashi kala gelin hadduu allayno sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a magaalada muqdisho ayaa dhallinyaro ku nool waxay isu abaabuleen in ay sameeyaan wacyigelin la xidhiidha dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisa waxaan haysata abaabul la-aan laakiin door waxaa qaadanaa ah in dadka wax loo sheego inta la gaarsiin karo tusaalahaan inuu ardaya la kulmaa iyo dad macnaha dhallinyara dadkaas intaan fikir gaarsiin karo waa gaarsiiya laakiin ma jirto macnaha wacyi- wacyigelin guud sheekooyinkaas cayaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta hase haatee waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warka caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john ker ayaa sheegay in maraykanku uu ku boorinayo shiinaha iyo dalalka kulaalaya badweynta baasifiga ee la deriska ah shiinaha inay xal diblomaasiyadeed u helaan muranka dhinaca badda ee ka taagan biyaha koonfureed ee dalka shiinaha keri ayaa hadalkan ka jeediyey furitaanka shirka sideedaad ee sannadlaha ah ee ku saabsan kulanka maraykanka ee iyo shiinaha ee dhinaca istaraatiijiyadda iyo dhaqaalaha hadalka keri ayaa ku soo beegmay iyadoo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan biyaha koonfureed ee shiinaha taas oo ay sheegeen ay sheegtaan idhaahdee dhinacyo ay ka mid yihiin taiwan vietnam philibiin brunei iyo indonesia ilaa shan trilyan oo ganacsi lagu qiyaaso ayaa sanadkii mara badda koonfurta shiinaha sidoo kalena waxaa la aaminsan yahay inay leedahay kayd shidaal
rugcaddaa wariye maraykan ah iyo turjubaankiisa oo u dhashay dalka afghanistan ayaa lagu soo waramayaa in maalintii axadda ee shalay lagu dilay dalka afghanistan kadib markii lagu weeraray iyagoo la safraya guuto ka mid a militariga dalkan maraykanka gudaha degaanka ku yaala dhinaca koonfureed ee helman raadiyaha n b r t ay xaruntiisu tahay dalkan maraykanka ayaa caddeeyey dhimashada wariye david gilke iyo turjubaankiisa saxiibullah tamana laba wariye oo kale ayaa lagu soo waramayaa in kolonyadoodii aanay waxba soo gaarin ma jirto wax faahfaahin ah oo markiiba laga heli karay dhacdadaasi
barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
dhegaystayaasha waxaan ka raaligelinaa caashay dhinaca faylka dib mar kale isu soo shiday ismaaciilo waa makiinadahan makiinadahan teknolojiyadda marka la leeyahay waa midda laba af leh waaba dhinacii doonaan bay u shaqaynayaan ramadaan kariim horta marka ugu horeysa ismaaciilo ramadaan kariim maanta waad sooman tahay sooma
maanta soonta innaga imankay noo bilaabay dadka qaybtoodna Ha, waxay sii yar sugayaan dhinacii gebagabada oo qaarkood baa laga yaabaa inay dee afarku tahay ku dhow yihiin meelaha qaar dunida adiga imise kuu maraysa hadda dee innaga imika bay noo bilaabatay iminka cadceed waa soo baxay.
hadda baa salaadii subax soo tukata suxuurtii hadda weli markaa nin dheergsanoo quraac soo cunan baaba tahay wallaahi xaggan quraacdeeda iyo suxuurteeda iyo waqtiga oo weli lala qabsanay wixii oo dhan baa iswataa ramadaan kariim meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo sida dhegeystayaasha ismaaciilow aanu horena ugu ballan qaadnay inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaan aan ugu soo gudbin doono barnaamijyo ay wax badan ka faa'iidi doonaan tusaale ahaan barnaamij aan ugu talagalnaa jiri doona haddii aan la idmo ee inta u socda bisha barakeysan barnaamijka horta waa kee
waxaan isku dayi doonaa muddada bisha ah tusaale ahaan in dalalka islaamka inta aynu ka gaadhno ama dalalka kale ee dadka muslimiinta ay ku nool yihiin daafaha dunida dar tusaale ahaan xalan isha yara marmarinayay dalalka qaybtood lix iyo toban saacadood baa laga soomeeyey xoogaa maraykanka marka laga bilaabo ilaa iceland markaa tegtid oo kalena dhowr iyo labaatan saacadood baa la tegayaa jarmalka labaataniyo saacadood marka dalal badan oo dadka een, muslimiinta ahi ay ku nool yihiin oo dee bulshooyin ku nool ay ka mid yihiin ama ha ahaadeen kuwa dee safarka u tegey ama siyaabo kala dalka duwanaa loo soomaa aad iyo aad dee waqtiyadii k- la soomayey tusaale ahaan dalkan maraykanka oo kale hadda wuxuu ku jiraa een, wadamada muddada dheer waqtiga dheer saacadaha badan la soomo laakiin markaad u fiirsato sida uu isu badbedelo een, ama isu bedbedelaan saacadaha dalkan maraykanka tusaale kale waxaan soo marnay xili shanta galabnimoba maqhribka la tukan jiray laakiin mar kastoo soonka la soo gaaro ama loo dhowaado saacaddu way sii sikataa marka oo way waxa sii fogaataa hadda had- hadda ku dhowaad sagaalkoo kale ayaa laga yaabaa ayaa laga yaabaa in la afuro marka warka iyo faalladaas haddaynu intaas kaga nimaadno barnaamijka qaybihiisii kale halkaasi hay noogu sii socdeen duhur wanaagsan idin lahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan in cashay xilligii ramadaanta ayaa lagu jira marka aad iyo soddonka aad.
maalmood ee fooda inagu soo haya ramadaantii iyo jawigeedii ayaynu gelayna aad iyo aad aad iyo aad weliba ismaaciil ow xilliga ramadaanta marka la galo jawigii oo dhan sidii shalay uu ahaa iyo sida maanta uu yahay markiiba isbedel ayaa ku imanaya malaha waa barakada iyo khayrka ay xambaarsan tahay bisha barakaysan ee ramadaan aad iyo aad welibana dee waxaad ku dartaa een, taraawiixdii iyo een, xitaa m- qofku inuu soomo calooshiisa waxaa ka baxaya cuntooyinka iyo waxban dee waan ogaho dad badan xilliga galbeedka marka la joogo cuntadaa dhibko ah bisha ramadaan ismaaciilow waa xilliga caafimaadka dadku ay si weyn u helaan oo caafimaadkii uu soo noqdo ilaa calooshii dhan qashin- qashinsaar baa ku imanaya een, cunooyinkii faraha badnaa ee la cunaya baa halkaa ka baxaya marka waa bil ilaahay muslimiinta uu u hadiyey waan gartay marka caashay dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa waxay isu abaabuleen bal xilligan ramadaanta dadka danyarta ah in bal een, gurmad loo fidiyo marka gudoomiyaha dhallinyarada ee gobolka mudug caydiid maxamed cali xasan ayaa sheegay inay bilaabeen olole loogu gurmanayo dadka danyarta ah bisha barakeysan ee ramadaanta wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysi la yeeshay gudoomiyaha Een, cabdiwaaxid aad u mahadsan tahay xaqiiqdii een, fikir ahaan dadkaasi tabaalaysan een, aad iyo aad ay magaalada ugu badan yihiin waxaana muuqataa cawinada iyo waxyaabaha la baxsha oo dhan in lala agmaro maxaa yeele tabar badan ma leh awood badan ma leh kama qayb qaadan karaan baahiyada noocaasoo kale markaan aragnay iyo duruufaha ay ku nool yihiin waxaan go-aan ku gaarnay inaan bal dadka ugu qaylo dhaamino aan dhehno war dadkaas hala caawiyo dalay dibada wixii jooga Een, xaqiiqdii markaad ishad ku aragtid ama sawirada laga soo qaado dadkaas aad aragtid waxaad dareemaysaa in ay tahay baahida koowaad oo in wax laga qabto ay tahay inay dadka masaakiinta sida loo caawi lahaa ay tahay marka baahiyadaas iyo howlo iska jira inta badan oo taageero inaysan dadkaasi helin oo ama aysan ka helin een, qeybaha kala duwan bulshada baa nugu dheliyey een, dhexdana marada ugu xiran hawshaas habka aad usoo kala xulateen iyo magaalada maadaama ay baaxad weyn tahay sidee dadka usoo kala xulateen Een, dadka xulashada aan ku sameyna wax weeye siday u kala baahida oo korkooda uga muuqato tusaale ahaan waxaa jira dad aan lugo iyo gacmo midna aan lahayn kuwo waxaa jira saddex ay ka maqan tahay hal xaba haysta hal lug haysta kuwo waxaa jira indha aan lahayn gacmona aan lahayn qaybaha saasaan ku kala xulanay qofka aan isleenahay waa qof tabar leh ama taag leh oo hawshaan een, si kale wax ku heli karaa iyo waan ka soo tagnay Ee, dadka intooda badan ee, dadka danyarta ayaad xulanaysaan xilliga ramadaanka oo keliya miyaad ugu tala gasheen Een, waxaan rabnaa ramadaanka tijaabay noo tahay ramadaanka haddii wax laga qabto waxaan rabnaa wixii ka dambeeyana go-aanka bulshada iskale haddii la dhaho sii wada waa sii wadaynaa haddaan u aragna inay baashaan ay intaas ay tahay oo dadku aysan barnaamijkan usoo diyaar ahaynna waxaan rabnaa inaan bal tashi kala gelin hadduu aleen Ee, sidoo kale waxaa jira in dadaal badan aad ka wadaan dhinaca horumarinta magaalada gaalkacyo door muhiima waxaad ka qaadanayseen dhismaha wadda laga bixinayey madaxtooyada ee, laguna xirayey ee, laamiga magaalada gaalkacyo oo dhibaato badan ay ka taagneed oo burburin guryo iyo boosas laga waday doorka dhallinyaradu ay ku lahayd Een, dhallinyaradu abaabulka kow iyadaa fikirka iska lahayd qaybo badan oo dhallinyarada ka mid ahi waxa ay sameeyeen eh, boosas ay lahaayeen bay tabaracad ku baxsheen si ay u soo waddadu ay u marto een horumarinta waddadaas kow iyo labaan ka nahay sidoo kale waxaa jira aaragooyin magaalada aan ka dhisayna ilaa saddex ah inaan afarta bilood soo socota aan qorshaynay inaan dhisnaan rabnaa dhalinyaro ahaan howlahaas qabanno waxaa jira wadooyin gacanta aan ku samaynayno oo biyo fadhiisila inaan magaalada ayagana wax ka qaban doonno hadduu aan la idno waxaa jirta dhir inaan wadooyin ku abuuri doonno hadduu aan la idno howlahaas horumarineed baan wadnaa tallaabooyinkaas marka may adinkaa isku dhiirageliyey mise kaalmooyin kale iyo gacno kale ayaa jira oo idinka gacan siin doona Een, meel kale maan raadin hay-ad cod soomaalin diran annaga ayaan abaabulkaa gelinay dhallinyarada oo contribution bilaa ah isku qortay iyo bulshada aan aadno aan dhehna war hebelow maanta intaas noo qabo war maanta intaas noo qabo intaa noo qabo insha allah waa iskaa wax u qabso dhinaca kale waxaa jira ee, guddoomiye maadaama guddoomiye dhalinyarada aad tahay in garoonkii kubadda cagta ee magaalada gaalkacyo uu xayiran yahay ee muddo bil iyo ka badan aan lagu ciyaarin sababa dhinaca cayaartooyda ah oo ay ee, is- iska xanibeen arrintaasi maxaa ka qabateen Een, waxaan rabnaa bisha rab- barakeysan ramadaan inaan tartan kubadda cagta ah aan qabanno een, orado inaan qabanno boodo iyo xarigjidna aan qabanno hadduu aan la idno Een, maalinta bisha kowda ay tahay garoonka waa noo furan yahay Een, wixii khilaafka yarkaa dhalinyaro sports u dhexeeyana waa xalinay ilaahay idinkiis Een, koobkaasna dadka o dhan baa kasoo qaybgeli doona maalinta kabacdi lama oran doono garoonka waa xiran yahay khilaaf dhalinyaro dhexdooda uu xiran yahay waxaas ceeb weeye dhalinyaradana waxaan rabnaa inaan ka weynaano dad aqoon yahana aan nahay waxaan rabaa maalinba tilaaba in hore loo qaado maalinba in lasii dhaqaaqa la rabaa haddii maalintii meesha ugu dambeysa aan taagnay taagannahay haddaan habba meeshaas aan f- dib u fiirino hor- horumar ma samaynayno waa in hore loo socdaa maamul garoonka ma laha miyaa haddii ee, khilaafaad uu dhalinyarada soo kala dhexgala xalliya Een, maamul garoon hadda ayaan rabnaa inaan hadduu alla idinla dhisno annagoo la kaashanayna maamul gobol iyo mid degmaba Een, xiriirkii baa jooga oo ayaguna meeshan madaxweyne ku-xigeenka ee olombikada een, galmudug een, mudan cali duruus baa jooga asna arrintaas nagala qayb qaadanaya Een, afar mashruuc oo u n d b ay noo ballan qaaday kow iyo laba iyo saddex waxaa ka ah midka sportska ugu weyn oo afarta qaybood aan sheegnay afarta bilood soo socota gudahooda hadduu alla idino waan rabnaa inaan qabanno Een, madaxda olomikadaa joogta xiriirkii baa jooga marka waxaan rajaynaya insha allah inay noqoto arrin isbisha arrin isdhista oo dadkao dhan ay u riyaaqaan howlaha aan qabanayna insha allah khilaafka dhalinyarada ee garoonka ku- ku salaysan wuu soo laalaabtay ma- ugu dambeyntii wax xal ah oo laga gaari karaa inuusan mar dambe garoonkaasi xanimin ma jirtaa Een, qadarta ilahi waa meesha laakiinse waxaa noo qorshaysan khilaaf dambe inuusan meeshaas ka imaan maamul een, garoonka loo yeelo een, koobab joogto ah dhalinyarada loo qabto een, kooxaha een, sare-aada ah oo ilaa sideedda ah ama labaiyo tobanka ah inaan wax ka dhinno oo ay noqdaan kooxo kambaniyaal ay leeyihiin oo ay ay suurtagal tahay in een, ciyaartooyga dhaawacma ay ay lacag dibaajiya ay meel u taalo oo shirkadda een, u ciyaaraya ay magdhow ay u samayso een, howlahaas oo kale dhan baan wadnaa waxaan ilahay idankiis ka rajaynaya inaan ku guulaysano doolad aad buu mahadsan yahay caydiid maxamed cali oo ah guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka mudug wuxuu u warramayey waryaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaqaashayda rabadaantana wakhtiyadu ay kala duwan yihiinoo dadka qaarkood waxay soomayaan toban saacadood iyo adigu dee ilaa labiyo toban meelahaasay soomayaan qaarkood sagaaliyo toban qaarkood toddobiyo toban qaarkood dhowr iyo labaatan dee xilligan oo kale markaad eegtid waddamadan galbeedka Aha.
wakhtiyadu aad bay u kala gedisan yihiin iyo waddamada dee dhulbaraaraha ama cadceed dulmarta hayo ismaaciilow muslimiinta meel gaara kuma noola caalamkoo dhan meel aan muslim joogin malaha ma jiraan dhihi karaa inkastoo aanan weli wada marin oo taariikhdooda aanan wadahayn laakiin muslimiintu meel walbay joogaan haddana bishii raba- rabadaan ee barakeysneed marka la galo meel walbood joogto xitaa haddaad hawada ku jirto waxaan xusuustaa maxamuud ibraahim cali oo nala shaqayn jiray xilli buu gobol buu kasoo dhoofay gobol kale usoo socday isla dalkan maraykanka ah marka afurkiibaa wuxuu ugu galay siduu iiga sheekeeyey isagoo diyuuraddii saaran marka ma magaalada uu dhex marayo oo diyuuradda ay dul marayso la qabsadaa ma tii uu kasoo tegay ma hawada marka eh, muslimiintu meel walbay joogaan haddana duruufo kala duwan baa lagu soomaa oo weliba lambar wan ama tan koobaad ay ka tahay dhinaca waktiga oo aad u dheer dalkan maraykanka oo kalean joogno wakti aad u dheer baa la soomaa ismaaciilow waan gartay marka waxaanu leenahu ducadii ahaa ilaahay qolo kasta ha u barakeeyo saacadaha ay soomayaan iyo meeshay ku soomayaan iyo kulayl iyo qabow nooca macnaha jawiga ay ku sugan yihiin aad iyo aad aad iyo aad laakiin waxaan ku hubaa een, duruuf walbay bisha rabadaan kugu qabato aad bay u qabowda oo ilaahay baa barakeeyey dhinaca kalena barnaamijka qodobadan idinku hayno waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo isu abaabulay in ay sameeyaan wacyigelin la xiriirta deegaanka ismaaciil waad ka warhaysaa muddooyinkan dambe caalamka wuxuu aad u hadalhayaa in cimiladii ay soo kululaanayso adduunkii uu isbedel ku yimid meel qabow ahaan jirta baa kulul meel kuleel ahaan jirta baa qabow adduunka dhan baa khalqal ku yimid hawadii marka waxyaabaha loo aaneeya waxaa ka mid a uumigii ku baxayay dunidu aad u badan oo warshadihii baa batay geedihii baa meelaha qaar la jaraa oo geedihii baa ku yar marka duruufo kala duwan oo ku saabsan dhinaca deegaanka ayaa jira marka dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa isu xilqaamay in ay bal abuuraan geedo haddaba wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waxa uu la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyaradan wuxuuna waraysi la yeeshay cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka markaan ka hadlayno doorka dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada ilaalinta deegaanka waa arrin muhiim ah maxaa yeelay marka laga hadlayo xagga deegaanka waxaa jirta warbixino badan iyo howlo badan iyo heshiisyo badan oo laga qabtay heshiisyadaas waxay ku fuli waayeen ka qayb qaadasho la-aan xagga dhalinyarada markii laga hadlayana dhalinyarada hadda joogta waxaa jirta abaabul la-aan iyo xoogaa fikirka xagga deegaanka oo isayna wax badan isayna ka qaban oo isayna ka aaminsaneen oo wacyigeli la-aan ayaa jirta soo marka dhalinyaradu waxaa la yidhahdaa waxay aasaas u tahay wax kasta oo waxqabad ah waana arkaysaa hadda deegaanka waxyeeladiisa waxaa ku badan dhalinyarada haddii ay noqoto ilaalintana waxaa ku badnaanaya macnaha waxa loo yaqaano dhalinyarada ama jiilka soo koraya deegaankuna wuxuu ilaalintiisa ay muhiim u tahay xagga dadka dhalinyarada maxaa yeeley dadka waaweyn marka leedahay waxyeeleynta deegaanka oo kale sidee dhalinyaradu u dhibaateeyaan haddaan dib ugu laabano taariikhda maalintaas oo loo dabaaldegayo oo ku beegan maanta oo five june ah waxay soo bilaabatay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii xilligaas waxaa laga hadlayay iyo xiriirka deegaanka ay leeyihiin waxauna ahay markaas fikradda la keena waxay wax loo yaqaana sustainability isticmaalka deegaanka hadda in lasii joogteeyo future generationka wax loo hambeeyo dadka dhalinyarada mustaqbalka inayna la kulmin deegaan already mar hore nabaad guuray oo biyihii la haleeyey oo dhirtii la jaray oo hawadii la wasaqeeyey so marka waxay ahayd in deegaanka qaabka hadda loo isticmaalayo oo xilligaas siddeetan saddexdii ahayd in waxaa laga fikiraya macnaha dadka hadda joogana inay deegaan ka faa'iidaystaan kuwa mustaqbalka loo hambeeyo maxaa yeelay markaas waxaa laga fikiraya dadka dhala doona oo warasada loo yaqaan inay la kulmaan deegaan muhiim ah so marka maanta waa maalin oo laisku wacyigeliyo ilaalinta deegaanka adiku maxaad samaysaan muqdisho kale dhalinyaradu aad baad maalmaha looga hadlayaa dhalinyarada wadooyinka ka shaqeynaysa nadaafinaysa waan arki meelaha qaar way jirtaa ha u badnaadaan haweenka nadaafada ka shaqeyn adinka doorkiina hadda maxaad qabataa horta waxa loo yaqaano ilaalinta deegaanka ama bilicda ama sanitationka waxay ku xiran tahay system dowladeeday ku xiran tahay magaalada muqdisho waxaa wakiil ka ah shacabka iyo abaabulkiisa inay qabatay dowladdii hoose ayaa laga raba hoosha markii la fiirsho dowladaha hoose waxa qabadka ugu fiican ee laga fiirsho waxay tahay ma jirtaa waxa loo yaqaano ilaalinta iyo aruurinta waxyaabaha loo yaqaano wasaqda ama municipal solid waste wax loo yaqaano inay management ku sameeyaan soo marka taas hadda magaalada muqdisho effectiveness maahan ama macnaha wax oo maanta la taabo kara lagama qaban oo arkaysaa magaaladii inay macnaha ay bulaacadihii aysan lahayn inay macnaha qashinkii iska yaalo waxyaa gelin oo maanta oo oo aad u abaabulan ma jiro soo marka waxaan haysata abaabul la-aan laakiin door waxaa qaadanaa ah in dadka wax loo sheego inta la gaarsiin karo tusaalahaan inuu ardaya la kulmaa iyo dad macnaha dhalinyara dadkaas intaan fikir gaarsiin karo waa gaarsiiya laakiin ma jirto macnaha wacyigelin guud iyo abaabul ardayda aad kula kulantay jaamacadda aad aad wax ka dhigto waad kala hadle dadku say u arkayeen in deegaanka laga shaqeeyo dadku waxaa arkaysaa waayadan dambe in baraarugooda xagga deegaanka iyo xagga cilmiga kaleba iyo xagga ilaalinta iyo kafaa'idaysiga waxyaabaha kheyraadka ayaantan dambe inay kusoo baraarugayaan oo hadda waxaa jirta magaalada dad oo ardada barata waxa ku badan public healthiga soo marka ardadaas way hayaan nuxurka islamarkaana waxaa arkay fikrado badan oo kasoo laabtay oo la xiriira inay bulshadii ay gaarsiiyeen markaan si bractical ugu sheekeynan wixii waxay noqonaysaa wax deegaankii ay ku arkaan oo xaafadii markay kula laabtaan markaan ka sheekeynayno ethicska ama akhlaaqda inaan deegaankii maadaama la degan yahay oo dadku ay isbedelayaan jiilba jiilba macnaha jiilba jiil oo bedelayo in ay wasaqdii ku daadin in macnaha geedihii la jarin waxaa arkaysaa maanta in arday badan ama jaamacado badan ama eh, meelo badan looga dabaaldegayo taasna waxaa waaye waa waa recovery ama soo noqosho fikirkii wanaagsanaay ee xagga ilaalinta maxaa yeele deegaanka waan ku shaqaynaa waa waa seexanaa waa eh, falgal badanaa la sameynaa soo marka deegaanka haddaan dhibaateyno dhibaatu nagu soo celinaya soolaan haddaan eh, dhirta jarno waxaa wuxuu keenayaa macnaha eh, ciiddii inay guurto in macnaha eh, wax kheyraadkii hoos u dhaco waxay kasoo baxayay kadibna anagu deegaanka waxaan saaxiib ula noqon karnaa inaan dhereeno kale dhir aan ku tallaan si aan qabow iyo iyo hawo fiican ugu helno maxaa yeele boqolkiiba konton hawada nadiifka waxaa laga helaa eh, dhirta boqolkiiba kontonna baddaa laga helaa soo marka biyihii haddii la wasaqeeyo eh, dhirtiin la jaro marka meesha waxaa dhaceysa oxygen la-aan ama hawo la-aan waxaa badanaya waxa loo yaqaano carbon dioxide iyo kuleylka hadda magaalka ka jira oo kale soo marka waxaa lagu yeeri karaa in la dhereeyo Eh, waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo hadda qaabilsan eh, waxa loo yaqaano plant plantation ama inay dhir abuuraan inkastoo aysan ahayn weli sidii la rabay haddana haddii lasii baraarujiyo oo medio ka qayb qaato waxaan dhihi karnaa waa la gaari karaa aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka oo magaalada muqdisho ugu waramayay waryaha v o a ee magaaladaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle cashay dhinaca deegaanka intaynaan ka bixin dee wa- kulaylka iyo qabowgaas ku xasuusto waxaa jira cidhifyada dunidao kale een, waxaa jira meelo aada u qabow oo barafka gu- een, laftigiisa hoostiisa guriga laga samaysto oo dad ku nool yihiin barafka hoostiisa barafka hoostiisa taasaa ii dhiman haye marka waxaba haatan waxyaabaha marka tusaalayaasha loo soo qaadanayo isbedelka cimilada waxaa ka mid a barafyadii xitaa meelo badan oo dunida ah oo dhul ho- marka hore baraf keliya lagu yaqaanay ayaa haatan kulaylka dartii dhalaalay marka waxaa leeyahay een, eh, waxaa k- waxaa sare u kacaya biyihii badda markay biyihii badda sare u kacaana dhul badan baa la waayay marka meelo badan xitaa jasiiro badan baa dhacay eh, ayay dhacday in la waayey macnaa ay oo biyihii ay kusoo fogaadeen biyihii baa dusha ka maray waaw marka waxaa leeyahay haddii isbeddelkani uu sii socdo waxaa iman doonta in dhul badanoo haatan berri ah inay badda isku bedasho inay bad isu bedeli doonto salaamaad min kulli aafaad
inta aynan kusii socon dhinaca barnaamijyada haatanna waxaa xubintii ciyaaraha inoola diyaara wariyaha v o a jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno kooba amerika ee ka soconaya waddanka maraykanka oo markii ugu horraysay u martigelinaya ayaa kulamo xiise badan xalay dhacay waxaa iska hor yimid oo wada ciyaaray waddamada jameyka iyo venezuela waxaana gooli waxba ku adkaaday xulka waddanka venezuela daqiiqadii shan iyo tobanaad ayaa joseph martinez goolka keliya ee laga dhaliyey kulankaasi u dhaliyey xulka waddanka venezuela oo ku wada jira iyaga iyo jameyka gruubka c waxaa sidoo kale gruubkaasi c ku wada jira kooxaha mexico iyo urugway xulka waddanka mexico ayaa la ciyaaray xulka waddanka urugway waxaanay kaga awoodroonaadeen saddex gool i gool xulka mexico ayaa guulashii waayadanba uu gaarayey koobka ameerika furitaankoodu ka gaarayey sii wata iyadoo islamar ahaantaasina goolka koowaad uu iska dheliyey alvaro briera waxaase berbereeyey diego godin daqiiqadii toddobaatan iyo afraad laakiin ciyaarta ayaa ahayd mid xiiso badan waxaana toban daqiiqa kadib goolkaasi bareejada diego godin oo xulka waddanka urugway u keenay waxaa ka dhaliyey oo laba gool iyo gool ka dhigay xulka waddanka mexico goolkii labaadna u dhaliyey ravel marquez daqiiqadii sagaashanaad iyadoo xulka waddanka urugway ay raadinayaan in ay iska bareejayaan goolka ayaa mar kale gool aad u qurux badan waxaa ka dhaliyay hector herrera ciyaartaasna waxay ku dhammaatay saddex gooli gool oo xulka waddanka xulka waddanka mexico ay guusha ku raacday waxaa gruubkaasi hogaaminaya xulka waddankaasi mexico oo iska leh saddex dhibcood venezuela ayaa sidoo kale saddex dhibc iska leh maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo xiiso badan xulka waddanka argentina ayaa la dheeli doona xulka dalka jili argentina ayaa doonaysa inay ka aarsato jili maadaama sanadkii laga soo gudbay xulka waddanka jili ay argentina ka qaaday kooba amerika markii faynaala labada kooxood ay iska hor yimaadeen origorooyin xulka waddanka argentina lagu awoodroonaaday argentin waxaa ka maqnaan doona ciyaartooygooda lambarka tobanaad lionel messi oo ku dhaawacmay ciyaartii saaxiibtinimo ee honduras ee waddanka argentina ay la ciyaartay oo gool waxba argentina ay kusoo awoodroonaatay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa nageyntaa
dhinaca ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafno magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaa beryahana ku xanuunsanayay abwaan axmed siciid diiriye oo ku magac dheer afguriye abwaankana ayaa sameeyey qaar ka mid ah riwaayadihii soomaalida ee caan baxay haddaba waryaha v o ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa waraystay abwaan axmed siciid diiriye afguriye oo ka mid ah abwaaninta waaweyn ee soomaaliyeed islamarkaasina ah hal abuur sameeyey riwaayado gabayo majaajilooyin iyo sheekooyin fara badan imigana axmed siciid wuxuu ku nool yahay magaalada boorama haddaba isagoo xanuunsanaya oo muddana xanuunsanayay ayaan ku booqanay meesha uu ka degan yahay boorama Eh, axmed siciid kusoo dhawow idaacadda v o e bal taariikh nololeedkaaga markaan u bandhigayno een, bulshada soomaaliyeed goormaad bilowday fanka iyo hal abuurka anigu dee intaan anigu iska lahaa un anigu keligaan ahaa aniga uni lahaa Aan- anoo yar baan soo lahaa waan iska- iska lahaa un aniga uni lahaa dadka intaan soo dhex galay siisi lixdii wadanka banka soo galay wadanka dhex joogsaday markaasaan bilaabay fanfanimada halkeed ka bilowday marka xamar xamar baan ka bilaabay maxaad marka ahayd ma waxaad ku jirtay kooxihii een, kooxda danaan loolan jiraan ku jira goormaad dhalatay halkeedse ku dhalatay anaa afar iyo lixdankii baan dhashay waxaana ku dhashay xeebta fadaadan suugaanta ma aabbahabaa tirin jiray ood ka dhaxashay oo midaad hidow lahaydba mise oo mid kugu dhalatay hooyadii baa xagga hooyadii hooyadii baa gabi jirtay marka iyadaan ka ba- ayaan qayda raacay bal maxaad midhihii aad tirisay aad weli haddaa kasii xasuusan tahay ee aad maanta aan kaa duubi karnaa laakiin midii an yar baan ka sheegay waxaa xasuusta balaayo markay hilaacdo baayaalo hubkiisa qaato bacnaan ay soo dhowaato ba iyo basanbaas aloosmo boqorka boqortooyadiisu lahayn bilowya dhammaasho loo baahdaa cidaan u baahan badbaadsiyaha laga badbaadin baxshaha wuxuu bixiyo waayin lahaashuhu kuu u buuxo barkoobaha laga qarsoomin miyaa nabtay xogtaadu baqiga keligii hadhaaya in laga baqitaay yaqiinta in lagu baqitay hanuunka ayaa birmad laga sugaaya cid baahan qofkii u baahda ayaa tala weyn u baahan habeen gale gudcura jiita geli labana goodkiisa dayax guda iyo kaahiisa haddii goodu subax mooto guyada la foobkeeyo kalihiyo gudmada ayda bahal gaajo ugu liita arka goortan goortiya markuu goolka dhalinayay galadiya nimcadan eebbe godinkiisa ugu keenay weeruu ku geenashay xilligaa miligaa gadi u falayay gamka siiyo badankeeda ciilkiyo galaayuuska dhibaatada ninkii geystay haddii eedu garan weydo gadarrada habeenkaan haddii la garan waayo ninkii xoolaha hu- waa dhaara soo dhiigay haddii la- la canaanan kari waayo wala macanaanta noqdo habeenka waxaa noo qariyay godadka khatar haddee kaasaa la canaanaya marka dhinaca kale waxaad samaysay ruwaayado fara badan ruwaayadahaad samaysay maxaa ka mid ah markadaa sameeyey dembiyo hoostoodiyo sinaanta maxay sidaa iyo rodcankaasan sinaanta maxay sidaa wakadu marka raggaa siman waxa waxa siman baan garan weynay si xagga laga simay iyo xagga laga sinayn awalba way sinaan ilmaha waa binaad baa ahaayeen layn sinaantan kale ee laleeyahay dee xoog iyo xoolaba way siman yihiin ayaan barnaamij ka samaynay odaygii reerka iyo islaantii isqabay cishamad baa dee islaan noqonay oo reerka u shaqeynay dharka maydhay dee maalinta odaygu naagta ahaa reerka u shaqeynay dhiga karinayay ayuu oday reerkayga dhintay oo dee waa loo yimid oo aaskii baana keenay markaas isaanta wadan yimid dee maanta yadaa nin ha raacdo dee isaantii waxaa dumarku haddii qabriga tagaan ma dhalaan baa la yidhi dumarku haddii qabriga tagaan sagay noqdaan baa la yidhi na waa inagii sinina socuu yidhi dee inankeedii iyo gabadhi ka yarat islaantii baa ogolaan wey aan sinaan odaga lahayd haddaba inankaaga inuu naagi ka yarat intaad diidaa aniga sadila sinaan bukulka ku yidhi dee inanka waa lamid un lahayn amba hooyaan lahayn anna hooyadii baan u yeedhayaa wiil marka aan sinaanno kolkaas ilaada aniga silaan sinaanna jeceshahay inankana ilaa la sinaana diidaysaa soo maha oo naagi guursatay dii wuxuu ku yidhi naagtii imaan baad tahay imaan baad noqonaysaa qur-aanka ma maqamaysi ma tujin karta waad eedaamaysa ma addimi karaysi waa ka xaaraanaawa inay addimaan dee inaad ilaa sidaas waa xaaraan markaa naagtii waxaa kusoo baxay mashkilada badan ninkii wuu la kaco waa simantii baa soo maaha naag bay yuu ku boodey islaayeen u qaniinay intuu lagday u qaniinay naagta sonaka siman buu yidhi laba qofada siman baan nahay dembi baan leehay waan isla maanta naag baan ahaa reerka meedhiyey arrinkii dembi kale u noqdayba dumarkii baa shiray waxay leeyihin waxba ma garanayno wax siman ma garanayno wixiisaas ka hadra waxaas ka hadra markaa taasi waxay ku jirtay ruwaayaddii sinaantii maxay sidaa ku jirtay imsadii bay ahayd markaa ruwaayaddaas meelaha labada kun iyo afartii meelahaas iyo shantii meelaha horta dadkan dadku dad isku tabardaran weyaan dadka gabagiisa oo nin walba naftiisa kolka dowladda aan dhacday shaqo xuma dhacday dhugu iska farxay marka meesha uu joogo bariisigiisii waa weliba qaxooti oo qareefa ah ayay ku mulihin dadku badan taa cidii wax qaban kartaa ay soo gurmasan waan ogola laakiin dadkan u macaanaanayo maxaa waxaa u yeeli weyda moodan tabar mahaya wasku waan la socdaa haashim sheekh cumar good v o e boorem kaasi waxa uu ahaa abwaan axmed siciid diiriye oo ku magac dheer afgurye oo magaalada boorama ee gobolka awdal ugu waramayay wariyaha v o e haashim sheekh cumar good welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o e gabagabada idaacaddeenna caashay kusii dhownahay marka dhegaystayaasha laftigooda waxaan u sheegaynaa ciddii jecel inay aragti ku darsato fadlan ha moogaaninaa inaad fariintiina noogu soo dirtaan somali at v o news com dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana si talantaaliya idinku soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayn idaacadda afarta kulmina waxaan kaga tegaynaa sidaasiyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.